alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin walcaaqibatu lilmutaqiina walaa cudwaana ila cala aldaalimiin sala allahu calaa nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbih wasalama tasliima kaiira waxaynu kusoo guda jiray qeybtii sheekhu uu kaga waramayey ama kusoo aroorinayey axaadiidta rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee ku saabsan sifaadka ilaahay markaas sidii qur-aankaba loo rumaynaya xadiidta suganna loo rumaynaya qaala bal hum lwasau fi firaqi lummati kama ana alummata hiya alwasau fi lumami ahlu sunnuhu firaqa ummadda dhexdooda iyaga ayaa kuwa wasadka ah alwasatna waxaa loo isticmaalaa bimacna atawasut bayna shay-ayn laba shay in loo dhexeeyo waa loo isticmaalaa waxaa kaloo loo isticmaalaa shayga cadliga ah ee khayrka leh kamaa ana alummata sida ummaduba hiya alwasatu ay tahay ta wasadka ah ee xaqa ku taagan fil umami ummadaha yacnii ummadihii hore kolka la eego waay marka alwasat waa asiraatu lmustaqiim in la raaco waddadii toosnayd wadadaa toosnayd waddadaa toosanina waa bayna alghuluwi waatafriid waxay u dhaxaysaa talaxtagga la taraare la dhaafiyo intii sharcigu sheegay iyo gaboodfalka wixii sharcigu sheegay ama siduu sharcigu ahaa laga gaabiyo ee laga laga kala tago marka ahlu sunnuhu waxay ku sifaysan yihiin alwasatiya khasaaista ahlu sunnaha ay ka mid tahay oo darafka quluwiga iyo ka taksiirka labadaba way ka badbaadeen sideedabana asiraat almustaqiim jidka toosanaynu ilaahay weydiisano ragcad kasta inuu ina mariyo waxaa jira laba siyood oo looga lumo ama laba waddo oo lagaga lumo waddada koowaad waa in markaa la dhaafiyo oo la taraaro waddada labaadna waa in laga gaabiyo shaydaankuna labadaa waddo ayuu dadka aada iyo aada ugu dadaalaya inuu ku rido qof walbana halkuu isleeyahay waad ku lumin karaysaa buu ku luminayaa oo waxaa la yidhi qofku cibaado iyo dadaal iyo khayr jeclaan iyo waxyaabaha ku arko wuu dhiiri gelinayaa ka badi ka badi weli maad gaadhin ka badi sii wad sii wad buu odhanayaa ilaa uu gebigiisaba dhaafiyo uu ka tuuro qofka iska hamaansi iyo wahsi iyo cibaado necbaan iyo culays iyo arrimaha uu ka dareemana u yarkaadi hadhow waad samayn sug u kaadi hadhow waad toobadkeeni siduu leeyahay ayuu sidaa kaga ridaya waxaana ahlucilmigu tilmaamaa shaydaanku labadaa wado ama labadaa arinda qofka ka uu ku rida ma kala jecla sidaa awgeed baa waajibku wuxuu yahay in waxa weeye jidkaasi mustaqiimkaa la raaco ee labadaa daraf u dhexeeya wlaa taqlu fi shayi min alamri waqtasid kilaa طarafay qasdi اlumuuri damiimun ummadda nebi moxamed marka la eegana sala allahu alayhi wasalam waxay ahayd markaa hiya alwasatu fi lumam oo ummadihii hore qaarkoodoo waxa weeyaan markaa waxyaabaha qaar ku talax tegay iyo qaar gaboodfal sameeyey baa labaduba jireen laakiin ummadda nebi moxamed waa ahlu lwasat taana ilaahay baa ku sifeeye yihi wakadalika jacalnaakum ummata wasata litakunuu shuhadaaa cala annaasi wayakuuna arasuulu calaykum shahiida ummad wasataanu idinka dhignay macnuhu ma aha ummadaha barhtankooda ayaa laydin soo saaray oo qaarna way idinka horeeyeen qaarna way idinka dambeeyeen wasat halkan loogama jeedo waxaase looga jeedaa wasatan ay cuduulan khiyaaran kuwa cadaalad u saaxiib ahoo khayr badan baanu idinka dhignay haddaa ummadda nebi maxamed tihiin sidaa awgeed baa ummadihii hore iyaga ayaa markaa ku markhaati kacaya wuxuu haddaba sheekhu caddaynayaa baabab shan ah oo mid walba ahlu sunnuhu sida xaqu uu yahay ay mareen qolyaha kale ama firaqa kalena qaarkoodna ay quluwi sameeyeen oy taraareen qaarkoodna ay sameeyeen maxay taqsiir oo ay gaboodfa la yimaadeen fahum ahlu sunnuhu wasatun kuwa wasata weeye oo toosanoo xaqa ku taagan fii baabi sifaat illaahi subxaanah baabka sifaatka ilaahay subxaanahu wa tacaala bayna ahli tactiili اljahmiya kuwa ahlu tactiilka ah ee diidan sifaadka ilaahay ee aljahmiyati jahmiyada ah ee jahmi loo nisbeeyey iyo wa ahli tamthiili nimanka ahlu tamthiilka ah ee almushabihati mushabihada ah ee ilaahay khalqigiisa ku shabaha labadaa daraf bay ahlu sunnuhu baabkan u dhaxeeyaanoo wasad ay u yihiin waay baabkani marka waa baabkii sifaadkoo waynu soo maray waxooga yaroo sheekhuu soo celin doono mooyaane oo ahlu sunnuhu waxay qabaan magacyada iyo sifaadka ilaahay ee qur-aanka iyo xadiidka ku soo arooray in la sugo loona sugo sida ilaahay jalla wacalaa u qalanta ha yeeshee waxaa jira laba daraf oo khilaafsan qola waa ahlu tactiil baa la idhaha waa kuwa diidan kuwaa diidani ama ha wada diidaan magacyada iyo sifaadka ilaahay ama magacyada ha diidaanoo sifaadka ha diidaanoo magacyada ha sugaan ama magacyada ha sugaan sifaadkana in badan oo ka mida ha diidaan waxyaroo ka midana ha sugaan ahlu tactiil baa la ysku yidhaahdaa sidaa awgeed baa sheekhuu yihi ahli tactiil iljahmiya oo aljahmiya jahmnu safwaan atirmidi nin la odhan jiray oo dhib badnaabaa loo nisbeeyey oo madhabkan ah sifaadka ilaahay in la diido yanii ninkuu ku abtirsado isna waxaa la yidhi aljacad ibnu dirham buu ka sii qaatay waxaan filayaa silsilada tactiilka sanadkeeda inaynu hore u ishaaray baan filayaa xaggaa hore kitaabka markaynu soo maraynay markaa ninkaasa waxaa loo nisbeeyaa ahlulcilmiguna raxmatullaahi calayhim cid kasta oo magacyada ilaahi iyo sifoodkiisa wada diidda ama wax ka mida diidda jahmi bay u nisbeeyaano waxay idhahdeen waa jahmi lianna wixii jahmi ninka la idhaahdaa uu samayn jiray wax ka mida ayuu ku sifoobay weeye oo maqaalaadkiisii aan fiicnayn ama baatilka ahaa wax ka mida ayuu ku raacay sidaa awgeed baa jahmiyadii ama ahlu tacdiilkii waxa soo gelaya jahmiyadii maxdiga ahayd muctasiladii ashcariyadii kulaabiyadii maaturiidiyadii firaqaa guud ahaan asmaada ilaah iyo sifaadkiisa wax ka mida diidan ayaa soo gelaya kuwaasi markaa iyagu waa ahlu tactiiloo taqsiir bay sameeyeenoo sifaadkii ilaah iyo magacyadiisii soo arooray may wada sugine ama way wada diideen ama wax ka miday diideenoo waa ahlu tafriid qolo kalaa jira oo almushabiha la ydhaah ama ahlu tamthiil la ydhaahdo iyaguna way sugeen sifaadka soo arooray laakiin halkaa kumay joojino quluwi bay la yimaadeenoo waxay dhahdeen kuwa makhluuqa ayay la midtah sooma aragtid waxay dhahdeen kuwa makhluuqa ay he ayay la midtah markaa taasina waa quluwi iyo xadgudub weeyaan waayo way sugan tahay ta makhluuqana la mid maaha maxaa u daliila ta makhluuqa inaanay la mid ahayn laysa ka milihi shayun wa huwa samiicu lbasiir iyo adilada kale faraha badan ee macnaha sheegaysa ayaa u daliila markaa labadaa daraf darafkaa quluwiga iyo kaa taqsiirka ayay ahlu sunnuhu baabkaa wasad u yihiinoo siduu xaqu yahay bay raaceen wa hum ahlu sunnuhu wasatun wasad weeye fii baabi afcaali illaahi baabka afcaasha ilaahay bayna aljabariyati jabariyada nimanka la ydhaahda iyo walqadariyati qadariyada ay udhexeeyaanay wasad u yihiin fii baabi afcaali illaahi sheekhu wuxuu uga jeedaa baabka qadarkuu uga jeedaa waayo alqadaru min afcaali illaah qadarku afcaasha ilaahay buu ka mid yahay jabariyada waa niman kale addoonku awood iyo qudraba ma laha oo wuu qasban yahay waa aljabariya waxa loogu magacaabay waayo waxay dhahdaan inaa majbuuruun waynu qasbannay gebigeennuba qudro iyo awoodtoona ma lihin aa, sidaa laantaa geedka ku taalee dabayshu dhaqdhaqaajinayso ikhtiyaar la-aan ama qofkaa gariirku ku dhacay ee gacantiisu sidaa isaga gariiraysa ikhtiyaar la-aan ayuunbuu qofku ka dhigan yahay hadduu aaco la yimaadiyo hadduu macsiyo la yimaadaba wuu qasban yahay bay leeyihin marka jabariya waa kuwaa qadariyana waa kuwa qadarka ilaahay jala wacalaa diidan qaybay leeyihiinoo insha alla kitaabkaynu ku gaari doonaa marka calaa kulli xaal masalada qadarka baab gaaruu sheekhu ku keeni doono halkaasuu ku faahfaahinayaa ahlu sunnuhu baabka qadarka waxay u dhexeeyaan qadariyada qadarkiiba diiday ee gaboodfalka la yimi iyo jabariyadoo iyaguna quluwi la yimi oo intay qadarkii sugeen sugistaasoo qura kumaydiinay sii talax tegey oo yidhi addoonku ikhtiyaarna ma laha qudrana ma laha soo ma aragtid oo waxa weeye quluwigaa sameeye ahlu sunnuhuna waxay leeyihiin wax walba ilaahay baa qadaray oo qadarku uu sugan yahay addoommuhuna qudro iyo markaa eh, awoodba way leeyihiin oo ficiladooda iyagaa sameeye iyagaana loo nisbaynaya wa fii baabi waciidillaahi baabka waciidka iyo goodiga ilaahayna waxay u dhexeeyaan bayna almurji'ati nimanka murji'ada la ydhaahda iyo walwaciidiyati waciidiyada kuwa laydha waasoo min alqadariyati qadariye ahaaday iyo wakayrihim kayrkood ahaaday baabkan waciidka ilaahayna wuxuu ku saabsan yahay ee, waa baabka dadka markaa kabaa'irka iyo xumaanta sameeya nusuusta ku soo aroortay ee sheegaysa Ah, waa nusuusta sheegaysa cidda waxaa samaysaa way gaaloobaysaa cidda waxaa samaysaa markaa naartay gelaysaa cidda sidaa samaysa jannadu waa ka xaaraan nusuusta caynkaasaa nusuusulwaciid la yidhaahdaa waa nusuus goodi sheegaysa iyo markaa hanjabaad cidda xumaantaasi samaysay loo hanjabayo haddaba nusuusta caynkaasee waciidka sheegaysa iyo nusuusta kale wacdiga sheegaysa ama ballanqaadka qofka laa ilaaha ila allah idhaa jannaduu gala qofka sidan sameeya jannaduu gelaya qofka saa sameeya waa loo dembi dhaafaya maxaa laga yeelaya dadku waxay ugu qaybsameen laba daraf iyo wasab nimanka la yidhaahda murji'adoo sheekhu uu soo horreysiiyey iyo ciddii markaa waxa weeye la macahi waxay leeyihiin qofku mar hadduu muslim yahay macsiya waxba yeeli mayso Aa, si kasta hadduu khamriga u sharaabo si kasta hadduu salaadaha uga tago si kasta hadduu xumaan oo dhan udhex- u dhex qaado waa mu'min iimaanku qanjaa jooga jannadan horuu ka gelayaa bay leeyihin ilaa uu ka gaaloobayo may laa taduru maca aliimaani macsiya mar hadduu iimaan leeya macsiya midhba yeeli mayso oo nusuustan haddaba sheegaysa laa yadkhulu ljannata qataat jannada ma gala be- namiimiya ama diradiraa leh in aladiina yaakuluuna amwaala lyatama ulma inamaa yaakuluuna fii butuunihim naara wasayaslowna saciira nusuustan maxaa ka yeelaysaa ishii nusuustaa waciidka lagu arkilaa way laayiin maba arkayaan tan wacdiga nusuustan wacdiga ayuunba iyagu arkaan bes nusuustaa kale miyaa waxa weeye way ka takhaluseen oo waxay idhaahdeen muslimiinba kuma saabsano nusuustan ee gaalada iyo waxbay ku saabsantay bay idhahdeen waaye qolo kalea iyaguna kuwaasi markaa waxay ku dhaceen maxay tafriid iyo gaboodfal bay ku dhaceen qolo kalea iyaguna dhankan u boodayoo waxay dhaahdeen maya eh, ee qofka waxa weeyaan kabaa'irkaa iyo xumaantaa la yimaada xumaantaa qofka la yimaada iyo kabaa'irka noocaas zinadii khamrigii la cabayey tuugadii waxa weeye waxyaabaha noocaas ah haddii aanu ka toobadkeenin inuu sidaa ku dhinto naartuu gelaya bay dhah waanu ku waaraya loona shafaaco qaadi maayo bal waxay leeyihin ilaahay waxa waajibba kuwa inuu kaa cadaabo cadaabta ka waraabiyo ayaa ilaahay waajib ku ah bay leeyihin ciyaadan billaah Ee, marka calaa kulli xaal nusuustii wacdiga may araga tii waciidka ayuunba iyaguna qaateen alwaciidiya la ydhaa muctasilada iyo khawaarijiyo waxaa soo gudagelaya dadka noocaasa ama ahlu sunnuhu iyagu wasadkay masaladan joogaanoo waxay idhaahdeen qofkii xumaan sameeya iyo macaasi aan ka toobadkeenin amruhu ila allah aan gaalnimona gaadhsiisnayn amruhu ila allah iimaankiisu wuu dhinmayaa wuu qoonmayaa aada iyo aad buu u naaqusayaa haddii isagoon ka toobadkeenin uu sidaa ku dhintana amruhu ila allah ma fahamti ilaahay baa jalla wacalaa arrinkiisa haya oo haddii ilaahay uu doono uu ku ciqaabayaa hadduu doonona he wuu u dhaafaya maxaa u daliila ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa wixii gaalnimo ka sokeeya iyo shirkiga weyn ciddii ku dhimata aayaddani ciddii aan ka toobadkeenin bay ka warramaysa ilaahay hadduu doonana wuu dhaafayaa hadduu doonana he wuu ku ciqaabaya waa taxta mashii'at illaah cinda ahli sunna haddii uu ku ciqaabuu naarta geliyana mar hadduu iimaan ku dhintay haba yaraadee naarta miyuu ku waaraya maayo cinda ahli sunna ku waari maayo ee ama shafaaca lagaga soo saare ama raxmadda ilaahay ama marka laga soo jara waxa uu galee lagu cadaabayey ayaa maaragtay laga soo saarayaa marka baabu waciidilaahina kaasuu sheekhu uga jeedaa qaala wuxuu ihi wa fii baabi asmaai liimaani waddiin baabka asmaada iimaanka iyo diinta ku saabsanna waxay u dhexeeyaan ahlu sunnuhu bayna alxaruuriyati xaruuriyada nimanka la idhaahda iyo walmuctasilati muctasilada oo dhan ah iyo wa bayna almurji'ati waljahmiyati murji'ada iyo jahmiyada oo dhan ah alxaruuriya waa nimanka khawaarijta la idhaahdo waa magac ka mida magacyada khawaarijta waxaa loo nisbeeyey meel xaruuraa la odhan jiro ay isku urursadeen ama ay joogeen muctasiladuna iyaguna waxa weeye waa firqo lunsan oo ka mida firaqii horeeyey ee lumay waaya almurji'ana waa kuwii hadda aynu soo maraynay oo waa niman kale qofku macaasidu iimaankiisa qoomi maysa ama waxba yeeli mayso waaya waxaana murji'o loogu magacaabay liikhraajihim alcamala can iliimaan waxay murji'adu qabaan insha allah baab gaaraynu kaga warrami doonaaye acmaashanaynu samaynayne wanaagsani iyo xumaantan ilaahay dartii looga tegayaa iimaanka inaanay ka mid ahayn bay qabaan marka markaa saarista ay acmaashii iimaanka ka saareen ay idhahdeen ka mid ma aha ayaa murji'o loo yidhi jahmiyaduna waa jahminu safwaankaynu sheegaynay oo dadkii hore lumay ka mid ahaa yacni nimankaa loo tiiriyo weeye marka baabu asmaa'i aliimaani waddiin waxaa looga jeedaa waa baabka la ydhaha alasmaa waalaxkaam waa baabka ku saabsan qofkani ma mu'minba ma munaafiqba ma kaafirba ma faasiqba ma mubtadicba muxuu yahay haddiise intaa mid ka mida uu noqdo maxaa axkaam adduun iyo aakhiraba uu yeelanaya marka baabkan waxaa la ydhaha baab alasmaai waalaxkaam baab ulasmaa maxaa loo leeyahay lianna magacyo sharciga ku soo arooray baa ku tacalluqa mu'min muslim kaafir munaafiq faasiq mubtadic magacyada noocaasi waa asmaaun sharciya ma fahante walaxkaamna waxaa loo leeyahay lianna asmaadaasi axkaam bay leeyihin muslimkii iyo muuminkii iyo kaafirkii iyo munaafiqii iyo dadkani mubtadicii iyo waxan oo dhami axkaam bay leeyihiin oo axkaam baa ku tacalluqda adduun iyo aakhiraba marka baabkani waa baabu alasmaa waalaxkaam ama baabu asmaai aliimaani waaddiin sida sheekhu ka cabiray waa baabka ku saabsan iimaanka iyo kufriga iyo masaa'ilka noocaasa lagaga warramo sheekhuna wuu soo wadaa insha allah uu keeni doona baab gaaruu ku keenaya baabkanna waxay ahlulcilmigu idhaahdeen waa baabkii ugu horreeye ummadda nebi maxamed ay isku khilaafto waa awalu baabin waqaca alkhilaafu fi hadihi lumma waa baabkii ugu horeeye ummadani he ay isku khilaaftay isku maandhaaftay waa baabkii khawaarijtu ay ku khilaafeen iyagoo saxaabadii buuxa saxaabadii iyo dadkii kale muslimiinta ay ku khilaafeen ee ay halkaa uga boodeen daraaddii weeye marka ahlu sunnuhu baabkan waxay u dhaxeeyaan maxay xaruuriyadu waa khawaarijtii khawaarijtiiyo muctasiladoo dhan ah iyo murji'ada iyo jahmiyadoo dhan ah oo waxay leeyihiin qofka dembi weyn sameeya saaxibulkabiira cinda ahli sunnati waa muminu naaqisu liimaan waa mumin oo dembigaa weyn eenu xalaashan diinta kagamu bixin ha yeeshee iimaankiisa xumaantaasi way saamaysay oo naaqis bay ka dhigtay waa naaqisuliimaan hoos buu dhacay soo ma aragtid waay laakiin dee islaamnimadii kaga siibi mayniyo iimaankii khawaarij iyo muctasila halkaasay iyaguna u boodeeno waxay idhaahdeen mar hadduu xumaan weynba sameeyey waa islaamnimada uu ka baxay khawaarijina waxay leeyiin waa kaafir muctasilana waxay leeyihin waa mansilatu bayna almansilatayn waynu gaari doonaa insha alla labada qowlba ha waa gaal bay khawaarijtu leeyihin mar hadduu islaamnimadii dhaafay waa gaal muctasiladuna waxay leeyihin darajo dhexe ayuu taagan yahay oo udhaxaysa maxay islaamnimada iyo gaalnimada meel udhaxaysu taagan yahay bay idhahdeen waa bidca waxaa la yidhi iyaga aan looga horrey waxaa ka caqli roonaa ayuu odaygii soomaaliyeed hadalku yidhi wasdina maaha gaal iyo islaam wax u dhexeeya ma garatay marka islaam iyo gaal dee wuxu dhexeeya maynaan maqal iyaguna waxaan muslimna ahayn kaafirna ahayn oo udhexeeya sheegteen oo haddii la ydhaa munaafiqu miyaanu udhexayn maya uma dhexeeyo waayo munaafiqu ama nifaaqiisu waa camali oo waa qof muslima oo xumaan sameeyey ama nifaaqiisu waa ictiqaadi oo waa gaal hoostuu gaalka iyo dushunbuu ka muujisanaya iimaanka ma fahanti marka munaafiqa qudhiisu ama waa gaal ama waa he qof muslima labada midunbuu noqonaya amaa nimanka la yidhaahdo murji'adu iyaguna waxay leeyihin saaxibulkabiiraha saynu haddaba markii dhaweyba sheegaynay dembigaa weynuu sameeyey waxba yeeli maayo marhba ka qaadi maayo ka ugu macaasida badan dadka iyo ka ugu cilmiga badan ee ugu cibaadada badani waa isku iimaanuun laa fara qaarkood baa odhan jiray baa layihi iimaanihi ka iimaani jibriil iimaankaygu waxa weeye iimaanka jibriil ayuu la siman yahay marka calaa kulli xaal waynu u tegi doonaa insha alla masaa'ilka ahlu sunnuhuna maxay leeyihiin qofka muminka qofka dembiga weyn sameeye waa muminun naaqisuliimaan markay mumin yidhaahdeen madhabkii muctasilada iyo khawaarijta ayay hee gees mareen markay yidhaahdeen naaqisuliimaan ah madhabkii murjiada iyo jahmiyada ayay hee gees mareen oo murjia iyo jahmiya waxay leeyihin waa mumin amiimaani sooma aragtid khawaarij iyo muctasilana waxay isku raaceen muminba maaha iimaankaba uu ka baxay qolaba markaa meeshay doontaa sii gaadhsiiso qaala wuxuu hi wa fii asxaabi rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalama asxaabta rasuulkana ahlu sunnu waxay u dhexeeyaan baabka ku saabsan bayna araafidati raafidada iyo walkhawaariji khawaarijta nimanka la idhaahdo ayay u dhexeeyaan oo baabka asxaabta rasuulka iyadana uu keeni doonaa isagoo faahfaahsan iyo waxay ahlu sunuu ka qabaan iyo sida saxaabada rasuulka loola dhaqmayo iyo wixii lamida waxaana jira laba qolo ku lumay baabka raafidada nimanka la idhaahdo oo sheegta ahlubeytka inay xidhiidhinayaan saxaabada intii kalena badidooda way gaalaysiiyeen ama waxay idhahdeen faasiqiin bay ahaayeen midhadh ay idhaahdeen ahlubeytkay maaragta caawin jireen mooyaane ahlu beytkana way ku talax tageen ilaa ay ilaahyo la caabudo ka dhigeen ilaa ay markaa macsuumin ka dhigeen aan qaldami karin ilaa qaarkood ay ka dhigeen rusushaba kuwa ka sarreeye waay kuwaas iyagu halkaasay mareen ahlu beytkiina way ku talax tageen saxaabadii kalena maxay way gaalaysiiyeen khawaarijta iyaguna dhinacan u boodayoo cali bnu abi aalib oo raafidadu ay aada markaa u koolkoolinaysay ku talax tegaysay iyo saxaabadii kale in badanoo ka midaba way gaalaysiiyeen marka bidcay bidca ka horgeeyeen ahlu sunnuhuna wasadkay mareenoo saxaabada rasuulka ahlubeytki iyo kuwa kaleba dhammaantood way wada jecelyihiin waanay u wada ducaynayaan dariiqoodiina way raacayaan ciddii muminiine ahlubeytka rasuulka ka mida sala allahu calayhi wasalamna xaq labaad bay ku leedahay muslimiinto inay yihiin qaraabadii rasuulkeenna sharafta leh sala allahu calayhi wasalam ma garatay laakiin ahlu sunnuhu ahlu beytka rasuulka oo cali ka mid yahay iyo saxaabadii kale cid ka mida ku talax tegi maayaan oo xaqooda heh ma dhaafinayaan halkaa waxaad ku haysaa shan baab oo shantaba ahlu sunnuhu wasad ay yihiin oo quluwigii iyo taksiirkii oo dadka qaar ay ku dhaceen ay maaragtay ee ilaahay ka badbaadiyey oo ilaahay xaqa waafajiyey shantaa baab baabka asmaad iyo sifaadka mooye afarta baab ee kaleba sheekhu kitaabku ku soo celinayaa oo maaragta kitaabka ayaa si kooban uu ugu sheegi doonaa shantaa baab baabka ugu horeeya waa baabkee ayay ku soo celiya sheekh waa baabu alasmaa wasifaat ahlu sunnati waa wasatun fii hada albaab bayna almucadila walmumaila baabka labaad waa baabkee waa baabu afcaal ilah maxaa looga jeedaa baabu afcaal ilah baabu lqadar baa looga jeedaa waa wasatun bayna alqadariya waljabariya baabka saddexaad waa baabkee baabulwaciid weeye waa nusuusta ku soo aroortae ka warramaysa waciidka iyo goodiga sheegaysa baabkan ayay ahlu sunnuhu udhexeeyaan bayna alwaciidiyati wa ahlu lwacdi ayaa haddii la doono laga cabiraa waciidiyadu waa dee khawaarijta iyo kuwa ahlu waciidka weeye ahlulwacdiguna waa murji'adaa sheekhuu sheegayo wixii dariiqooda maray waay baabka alasmaa walaxkaam ama iimaanka iyo kufriga iyo baabka ku saabsan ee lagaga warramana yay udhexeeyaan bayna alkhawaariji waalmuctasilati oo dhanah wa bayna almurji'ati waljahmiya waay baabka asxaabta rasuulkana ayaa udhexeeyaan bayna alrawaafidi waalkhawaariji jazakum allah khayr marka wasaiyada ahlu sunnaha haddaad doonayso inay kuu caddaato abwaabtaas iyo kuwa lamidka aad iyo aad ugu fiirso qaala shaykhu islaam raximah llahu faslun ay hada fasilun baynamaa madaa wamaa sayaati waqad dakhala waxaa galay fii ma dakarnaahu waxaynu soo sheegnay oo min aliimaani bilah rumaynta ilaahay la rumaysan yahay ka mida ahaatay aliimaanu in la rumeeyo bima ahbara allahu bihi ilaahay wuxuu kaga waramay fii kitaabihi kitaabkiisa yani arinkan soo socdaa waa min aliimaani bilaahi waayo culuwiguu ka warami doonaa iyo maciyadiisa iyo arimaha arimahaasina sifaatka ilaahay bay ka mid yihiin rumaynta sifaatka ilaahay la rumeeyaana maxay soo gelaysaa arkaantii iimaanka kebay soo gelaysaa aliimaanu bilaahi bay soo gelaysaa sooma hadde rumaynta la rumeeyo sifaatka ilaahay waxay soo gelaysaa aliimaanu bilah waqad dakhala waxaa galay fii ma dakarnaahu waxaynu soo sheegnay oo min aliimaani bilahi rumaynta ilaahay la rumaynayo ahaaday aliimaanu in la rumeeyo bima ahbara allahu bihi fii kitaabi ilaahay kitaabkiisa wuxuu kaga waramay oo tawaataro ka tawaaturay oo aad isaga raacraacay can rasuulihi rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalam oo wa ajmaca calayhi ay ku ijmaaceen salafulummati salafkii ummadani saxaabadii iyo dadkii wadadooda raacay kaasoo ahaaday min annahu ilaahay subxaanahu iyo fowqa samaawaatihi samaawaadkiisa inuu ka sarreeyo calaa carshii carshigiisa uu ka sarreeyo caliyun uu ka sarreeyo calaa khalqihi khalqigiisa wa huwa ilaahay subxaanahu iyo macahum addoomihiisa ayuu la jiraa aynamaa kaanuu meel kastoy joogaan yaclamu wuxuu ogyahay maa hum caamiluuna waxay samaynayaan kamaa jamaca suu ilaahay ugu jamciyey bayna daalika labadaasi waa culuwiga iyo maciyade fii qowlihi hadalkiisuu yidhi huwa ilaahay aladii midka weeye khalaqa samaawaati waalarda ciriya dhulba abuuray fii sittata ayaamin maalmo lixa gudahood buu ku abuuray uma stawaa cala alcarshi dabadeeta carshigu ka kor noqday yaclamu wuxuu ogyahay maa yeliju wax kastoo gelaayo fi lardi dhulka iyo wamaa yakhruju minha wax kastoo ka soo baxaaya iyo wamaa yanzilu min asamaai wax kastoo samada ka soo degaya iyo wamaa yacruju fiiha wax kasta oo intuu koro gelaaye wa huwa ilaahay macakum maciina weeye aynamaa kuntum meel kastood joogtaan wallahu ilaahayna bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan basiirun allaha arka wey fii hadihi alaayati alkariima ikhwaanii ilaahay cilmigiisana uu kaga waramay culuwigiisa iyo istiwaagiisana uu kaga waramay maciyadiisana uu kaga waramay markaa culuwigiiyo maciyadu isma diidayaan hadday isdiidayaan oo iska hor imanayaan ilaahay qur-aanka kuma kulmiyeen bal aayad keliya kuma wada kulmiyeen waay walaysa macnaa qowlihi wahuwa macakum ilaahay markuu ihi wahuwa macakum ee aayaddaa uu yidhi idinkuu idinla jiraa macnihiisu ma aha anahu ilaahay mukhtaliun inuu ku dhex jiro bilkhalqi khalqiga macnaha wa huwa macakum ee maciyadaasi ay sheegaysaa maaha ilaahay khalqiguu ku dhex jiraa sidaa maaha sida nimanka xuluuliyada la yidhaahdo ay qabaan ee gaalada ah eele ilaahay makhluuqaadkiisu ku dhex jiraa meel walba daat ahaantiisu u joogaa waa madhab aad iyo aad u baaila weeyo khabiia mukhtaliun bilkhalqi ma aha faina haada maxaa yeele macnaha noocaasa laa tuujibuhu ma waajibinayso aluqatu luuqada carabiga ah ee qur-aanku ku soo degay ma waajibinayso oo wuxuu u jeedaa haddii la idhaha shaygaasi shaygaasuu la mac yahay way isku dhex jiraan mar walba ma keenayso macnuu maaha way isku dhex jiraan mar kaste soo ma aragtaan macnaha luuqadu ay keensanaysaa mar kaste ee ay sheegaysaa maaha ka oo qasab maaha haddii la idhaha shaygaasi shaygaa waa la mac in la yidhaha way isku dhex jiraan qasab maaha oo luqada carabigu ma qasbayso sidaa ma keensanayso bal sheekh islaam ibnu taymiya alfatwa alxamawiya alkubraa aakhirkeeda wuxuu ku taqriiriyaa ku nuuxnuuxsadaa marka la idhaa shaygaasi wa- shaygaa waa lamac waxay tilmaamaysaa in mulaqulmuqaarana nooc xidhiidhunu inuu ka dhaxeeyo oo wax een, xidhiidhahoo ka dhaxeeya uu jiro soo ma aragtid xidhiidhkaas ha noqda inay is og yihiin ha noqda in waxa weeye wax kaloo isku xidhayaa jiro soo ma aragtid ha noqda inay is amrayaan oo ay kala tala qaadanayaan marka la idhaa shaygaasi shaygaa waa lamac waxaa lagu fahmayaa siyaaqa iyo waxaan laga hadla ayaa lagu fahmaya oo tusaale ahaan waxay ahlulcilmigu idhaahdaan haddii la idhaho caani iyo biyi almaau maca laban ah, biyihii iyo caanihii bay la mac yihiin dee waxaa laga halkaa laga qaadanaya in la ysku daray ilan waa la ysku daraa markii la doonay soo maaha oo waa la ysku barxadaa ya waa la ysku hee barxaa marka maciyadu halkaa waxisii oo isku dhex jiray tilmaamaysa marar badan baa jiro oo aanay tilmaamahayn wixii inay isku dhex jiraan oo tusaale ahaan haddii imaka la idhaahdo fulaanu maca zawjatihi ama alrajulu maca zawjatihi ninku zawjadiisii buu la macyahay ama xaaskiisii buu la macyahay maxaa looga jeedaa ma meel bay wada joogaan ya meel bay wada joogaan baa looga jeeda Eh, maxaa looga jeeda hadda ya alrajulu maca zawjatihi markay dadku leeyihin waisqabaanuun baa looga jeeda jazaak allah khayr dee inaguba inaga nidhahna way wada joogaan soo maha inaguba maxaynu idhahnaa way wada joogaan marka la sii daayana way kala tegeen soo maaha marka way wada joogaan tan maxaynu uga jeednaa ma meel bay wada joogaan oo magaalay wada joogaan mise guri bay wada joogaan mise meherbaa isu hayaynu uga jeednaa hadduu doono ninku dabadaba ha ku maqnaada ama meel kaleba ha jooga iyaduna halkanba ha joogtee meherbaa isu hayuun baa loo jeeda carabtuna waxay leeyihin ninku haweenaydiisii uu la macya markay leeyihiin macnii dee waxa weeye meherbaa isu hayo weeye oo dee waa taxta yadihi oo isagaa maaragtay ee waa isqabaan calaa kulli xaal waay sidaa awgeed baa marka la leeyahy ilaahay jalla wacalaa addoomihiisuu la jiraa macnuu maaha wuu ku dhex jiraaye macnuu waxa weeye wuu og yahay wuu aw- wuu ilaalinayaa wuu ku tasarufaya wuu arkaya wuu maqlaya soo ma aragtid Ee, iyo macaanida noocaasay keensanaysa qaala wuxuu ihi wahuwa macnahaasi macnahee in la idhaa ilaahay makhluuquu ku dhex jiraa khilaafu maa sidii buu khilaafsan yahay ajmaca calayhi salafu lummati salafkii ummaddu ay ku ijmaaceen Ah, salafkii ummaddu waxay ku ijmaaceenna wuu khilaafsan yahay oo salafka ummaddu maxay ku ijmaaceen ilaahay jalla wacalaa sarrayntiisa iyo inuu khalqigiisa ka wada sarreeyo ka dhex baxsan yahay bay ku ijmaaceen وkhiلaaف ma faطر الlah عalayhi الkhalqa saasoo kale wuxuu khilaafsan yahay uu ka duwan yahay waxa ilaahay khalqiga ku fiطreeye uu ku abuuray oo ilaahay khalqiga muxuu ku abuuray oo uu ku fiطreeyey sarayntiisa ayuu ku fiطreeyey sidaa awgeed baa qof kastoo ilaahay baryaya oo khushuucsan wuxuu ka helaya qalbigiisa ilaahay jala wacala inuu ka sareeyo ayuu markaa dareemaya dareenkaasina weliba waa daruuri waa qof miduu ku khasban yahay oo firi ah soo ma aragtid mid iska keenkeena maaha heli maayo ilaahay inuu xaggan ka xigiye inuu xaggan ka xigiye inuu xaggan ka xiga midnaba ee ilaahay sarrayntiisa ayuu daruuro ahaan u dareemayaa oo u helaya markaa adilada dee culuwiga ilaahay tilmaamaysa horeynu usoo sheegnay way badantay qur-aankii xadiidkii ijmaacii dadka muslimiinta inta luntay mooyaane iyo maxay caqliga saxiixa iyo fidrada saliimkaa intuba sarraynta ilaahay bay sheegaysa ah wuxuu ihi sheekhu isagoo tusaale cajiiba dhigaaya bal ilqamaru dayuxu aayatun aayad weeye min aayaatillaahi aayaadka ilaahay ka mida oo min asqari makhluuqaatihi makhluuqaadkiisa kuwa ugu yaryar ka mida wa huwa isagu mowduucun mid la dhigay weeye fi samaa'i samada dhexdeeda ilaahay baa samada dhexdeeda dhigo halkaa ku abuuray waaye wahuwa haddana dayuxu maca almusaafiri musaafirkii waa la maco wuu la jiraa wakayri lmusaafiri iyo kaan musaafirka ahayn ba aynamaa kaana meel kastuu joogo ha oo ee, dayaxaasi samaduu ku yaalaa isagoo samada ku yaallu haddana dadka la macyahay buu ujeeda kadalika cadcaddi oo waxa weeye qofku hadduu safrayo habeenkii gudayo wakhtiguna uu dayax yahay dee dayaxaanu ku gudaynay buu leeyahay xal oo dhan soo maaha kii aan xataa musaafirka ahaynna dee meelaha iska joogana dayixu wax ku iftiinsanaya oo uu ku arkaya waxa weeye wixii uu u baahan yahay ma fahante dayax haddii la waayo xidigaha lagu gudaa ma maqasha laydharhkan iyo waxaan de imankun bay soo baxeen iyo tooshashkan iyo waxyaabahani waa iska cusub yihiin laakiin laydhkii waxa weeyaan asalka ahaa habeenkii markuu dayax jirana dayaxaasaa la isticmaalay ma fahante maalintiina dacdeeda waay habeenkii markaanu dayax jirina xidigaha faraha badan baa had iyo jeer iftiinkoodu iyo nuurkoodu uu maaragtay ayaa la iftiinsadaa lagu gudaa waxay ugu daran tahay un markaanu dee dayaxna jirin xidigahana daruuri ay qariso markaasay ugu darantahy oo de markaa waxba lama arka had iyo jeer dhirtaad jiidhaysa haddaad istidhaahda soco marka calaa kulli xaal dayixi kii musaafirka ahaana waa la maco waa kaa ku gudayo kii kalena waa la mac samadana wuu ku yaalla waa kuwa dadku yidhahda maa zilnaa nasiiru walqamaru macana xaloo dhan waanu gudaynoo waanu soconay dayixuna nala macbuha wuxuu sheekhu doonayaa inuu ina fahansiiyo dayixii wuu sareeya samadaabuu ku yaallaa waa maciyadan la sheegaya macnii dee waanu iftiinsanayno waanu ku gudayno weeye ama xalay baanu de laydh ka dhiganayno oon iftiinsanayno markaa makhluuq ka mida makhluuqaadka weliba yaryaroo dayaxa ah ayay ka suuro gashay inuu sareeyo iyo inuu dadkii he la macyahay haddaynu arkayno makhluuqaad labadaasi ka wada suuro galeen famaa baaluka bilkhaaliq seena ilaahay jala wacala uga suuro geli karin yani arrintaasi muxaal maaha iyadoo marka horeba ay tahay inaad ogaato wallahu calaa kulli shayin qadiir wax walba ilaahay wuu ogaada waxa weeye wuu awooda ilaahayna jala wacala waa muxiiطun bikulli shay ilaahayna wax la midi ma jiro soo ma aragtid marka marka horeba tasawuraad yaryar oo iska khayaali ahoo markaa meele iska dhadhow ah oo intan maskaxdeennu ay ku meermeeri karaysaa marka horeba waxa wey ha isku mashquulinin ilaahayna jala wacalaa kayfkiisa iyo sida uu yahay ma garan karo qaala wuxuu uhi bal ilqamaru aayatu min aayaat illaahi weeye aayaadka ilaahayna waxaa loo jeeda aayaadkiisa kowniga ah buu ka mid yahay aayaadka ilaahay waa laba qaybood bay uqaybsantaa aayaatun kowniya iyo aayaatun he sharciya labadaa qaybood wey min asqari makhluuqaatihi oo makhluuqaadkiisa kuwa ugu yaryar ka mida wahuwa mawduucu mid la dhigay weeye fi samaai samada dhexdooda halkaasaa ilaahay ku abuuray samadana asamaa adunya baa looga jeeda wahuwa maca almusaafiri musaafirkiibuu la macyahay iyo wagayri lmusaafiri aynamaa kaana meel kasta uu joogo wa huwa ilaahay subxaanahu iyo fowqa carshihi carshigiisuu ka sarreeya raqiibun waa mid oo ilaalinaya ay muraaqibun calaa khalqihi khalqigiisuu ilaalinaya oo hadaladooda iyo ficiladooda iyo xarakaadkooda iyo dhaqdhaqaaqyadooda iyo markaa sakanaadkooda intaba ilaahay jala wacala waa mid raqiib oo ilaalinaya o arkaya oo la socdo og kaana allahu calaa kulli shayin raqiiba muhayminun calayhi mid koobay weeye korkooda oo markaa shaahida shaahid waa lagu fasiray oo markhaati ku ah oo arkaya oo og mualicun calayhi mid aalacanaya weeye ilaa ayri dalika ilaa kaa ayrkii loo geeyo min macaanii rububiyatihi macaanida rububiyadiisa ka mida oo macnii dhammaan macaaniyada rububiyada iyo rabbinimada ilaahay ay keensanaysaa waa mid sugan hadday tahay addoommihii inuu maamulayo hadday tahay waxa weeye inuu laynayo mar cidduu doonana noolaynayo hadday tahay dhib iyo dheefba inuu isagu usoo jilaabayo hadday tahay inuu waxa weeye leeyahay hadday tahay inuu korinayo rabaynayo calaa kulli xaal macaanida rububiyadiisa oo dhami waa mid waxa weeye sugan marka isagoo ilaahay jala wacalaa sarreeyo addoomihiisa ka wada sarreeya ayaa haddana macaanidii kale rububiyada oo dhami ay sugan tahay oo addoomi og yahay oo uu arkaya oo u maqlaya oo uu maamulaya wahaakada qaala wuxuu uhi wakullu hada alkalaami hadalkan dhammaantii aladii kaasoo dakarahu llahu ilaahay uu sheegay oo ahaaday min annahu ilaahay fowqa alcarshi carshiga inuu ka sarreeyo iyo wa anahu macanaa ilaahay inuu inala jiraa xaqun xaq weeye calaa xaqiiqatihi xaqiiqadiisaana lagu wadaya laa yaxtaaju uma baahna ilaa taxriifin taxriif uma baahna taxriifkii maxaa ka mid a in la yidhaha culuwigan ilaahay waxaa looga jeedaa culuwu lqadr qadar ahaan iyo sharaf ahaan buu ilaahay u sarreeya ee culuwu makaan ma aha sida in badan shuraax badan iyo tafaasiir badan iyo meelo badan saaad ku arki karto waa taxriif waayo culuwiga ilaahay noocyu leeyahy noocyaduna way wada sugan yihin soo maa qofka qayb ka mida suga qaybna diida fa calayhi daliil waxaa la leeyay maxaad qaybna ku diiday qaybna ku sugtay waayo nusuustan culuwiga sheegaysaa waxaynu soo maray inay noocyada culuwiga soo wada hoos gelayaan soo ma waayahay hadduu idhahdo dee caqligaa kana diidaya kana sugayana caqligaaga haysaynu leenahay caqligana waxaa ka horeeya naska saa u garo laa yaxtaaju ilaa taxriifin taxriif uma baahna walaakin ha yeesee yusaanu waxaa laga ilaalinayaa un can idunuuni malayaasha alkaadibati beenta ah malayaasha beenta ah umbaa laga ilaalinaya nusuustaa kitaabka iyo sunnada sifaadka ilaahay ku saabsan malayaasha beenta ahun ka ilaali malayaashaa beenta ahe sheekhuu sheegaya waa kuwa dad badan ku kalifay tacdiil inay ku dhacaan oo ay waxa weeyaan maaragtay sifaadka ilaahay diidaan malayaashaa beentaahi waa kuwa ku kalifay taxriifkaa faraha badan ay samaynayaan sidii ninkii horeba uu yidhi waqusaara amri man awala andanuu dunuunan yaquuluuna cala allaahi ma laa yaclamuuna yaquuluuna cala allaahi ma laa yaclamuuna yacnii malayaalbay marka hore maleeyeen oo sidan haddii la ydhaa ama naskan la sugo soo sidaa noqon mayso oo sidan haddii aynu sugno soo sidan kale noqon mayso oo haddaynu istiwaa sugno soo jismi inuu yahay ka laasimi mayso oo sidan haddaynu soo soo sidan noqon mayso ha markaasay haa isugu jawaabeen markaasaa maxaa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay nuawilhu bay odhanayaan iyagu nuxarifuhu ma odhanayan magaranaysa waa nuxarifuhu taxriif caadiya weeye laakiin iyagu waxay ka cabirayaan maxay nuawilhu calaa kada waxaasaanu ku xambaarayna ama naxmilhu calaa kada xaggaasaanu u duwaynaa ninbaa maalin masaajid buu ka kacay xaadir baan ahaa anigu wuxuu ihi waryaadhaheen nusuustan soomaydaana rag sifaadkiiyo ku saabsan wuxuu ihi wakhtigii rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabada shan boqol oo sano kadib baa la fasiray buuhi ya shan boqol oo sano kadib ayaa la fasiray buuhi sababta loo fasirayna wax kale maaha buu ihi si kale looma fasirin luuqada carabigu waxay leedahay suugaan bu luuqa waliba suugaan bay leedahay buuri suugaantii luuqada carabiga lagu fasiray buuri ma fahamta yacnii adabkii iyo kharaa'ibtii iyo luuqada carabiga waxyaabihii ay ku dareertay waxaa intal meelaha laga soo ururiyey ayaa lagu fasiray buuri nusuustan kitaabka iyo sunnada ee sheegaysa sifaatka ilaahay markay ku fasireenna maxay markaa noqota waa taa la wada taxriifiye mid walba markaa meel laga riday calaa kulli xaal waxaa laga yaabaa isagu inuu islahaa maaragtay arinta noocaasi inay dee hagaagsan tahay buu ka dhigayey laakiin wa shahida shaahidun he min ahliha isagaa qira waxaan inuu baail yahay waayo shan boqol oo sano haddii hadalkiisa lagu socdo waxaan dadka diin u ahayn ee muslimiintu aanay aqoonin ya xagee laga keenay ya shaki waxaanu ku jirin wixii dadkaa hore ay ku sugnaayeen ee ay haysteen ya ayuunbaa sax walidaalik nimankaa haddii ilaahayda la kulmiyo ilan waddanka way ka buuxaaniya meel walba bartaasay ka taagan yihin dadkaa sifaadka ilaahay diida waa lagu rogay uun way isku dabarogta moogta waxaad tidhaahdaan waxaanaa sheegaysaan sidan aanu ku xambaarayna iyo sidan aanu ku fasirayna iyo xaggan aanu u duwaynaa war waxani ma wax nebi maxamed iyo saxaabadii iyo taabiciintii laga hayaa mise waxaan laga hayn su-aashaasaa la weydiinaya marka koobaad tawiilkan taxriifka ah xaqiiq ahaan miyaa laga hayaa nebi maxamed iyo saxaabadiisii iyo taabiciintii weliba atbaacu taabiciinna ku dar iyo atbaacu taabiciin sida imaamu maalik iyo hadday idhaahdaan haya waa laga hayaa keen sii daa adoo sanadkana raacinaya oo saxiixa haye hadday idhaahdaan lagama hayo haddaba naga daa waayo hadduu diin ahaan lahaa ama uu khayr ahaan lahaa dee way nooga horaynaayeen low kaana khayran la sabaquuna ilayh sida ibnu kaiir tafsiirka ku sheegaayo tafsiirkiisa qaacidada ahlu sunna waa taa low kaana khayran la sabaquuna ilayh waa inaad qaacidada hadii jeer ku dheganaato khayr waxani hadduu ahaan lahaa saxaabadii rasuulka iyo taabiciintii iyo dadkii wanaagsanaaba ay nooga horrayn laha bale qaar badanoo xataa iyagu ay culimo u haystaan oy ku kalsoon yihiin waxay sheegeen taxriifaadkan iyo waxaan jahmiyada iyo muctasilada ugu horraysay oo dadka islaamka waxa way kusoo dhex turtay waxay salafkiiiyo dadkii wanaagsanaa yaqaaneenna ma ahan walaakin yusaanu waxaa laga ilaalinayaa can dunuuni lkaadibati malayaasha beentaha milu an yudanna waa sida in la maleeyo ana daahira qowlihi fi samaa hadalka ilaahay uu yidhi fi samaa aayaadkii aynu soo maruu tilmaamaya amintum man fi samaa am amintum man fi samaa iyo axaadiistii kusoo aroortay lafdiga noocaas hadalkuu ilaahay yidhi fi samaai daahirkiisu inuu yahay waa in la maleeyo ana samaa samadu tudiluhu inay u hadhaynayso oy ka sarayso aw tuqiluhu ama ay sido oo tusaale ahaan nin baa wuxuu arkay fi samaa'idaasuu arkay kolkaasuu u maleeyey ama uu mooday in macnuhu yahay ilaahay samaduu ku dhex jira kolkaasuu leeyay lama sugi kara dee arrinka noocana dee macnuhuna marka horeba makaasa ah fi samaai maalaa samadan ku dhex jira makhluuq ah ee inoo muuqataa lagu fasiraya maya daahirka lafdigu sidaaba maaha marka horeba maxaa la odhanayaa fi samaai ay cala samaa allah samadaa ka sarreeya ama fi samaai ay fi lculuwi allaa xagga sare jira oo samada halkan culuwin baa looga jeedaa oo tafsiirka labaad markaa inuu qofku marka horeba moodo in looga jeedo samadanu ku dhex jiraa waa mala xun oo beenaho aan hagaagsanayn weeyaan tudiluhu yani inay u hadhaynayso macnihii ay ka sarrayso sida saqafkani ama qaybtani nooga sarraysa masaajidka ay dee harhkeedii aynu u joogno aw tuqiluhu ama ay sido sida aynu markaynu qaybtan dabaqan xagga sare ka fuullo waxa weeye uu inoo sido sidaa in la maleeyaa waa malo baaila qof aan ilaahay saani u garanaynin baana saa malayn kara saa awgeed baa sheekhu uhi wahaadaakani baailu mid baaila weeye biijmaaci ahlilcilmi waliimaan sida dadka cilmiga iyo iimaan kale ay isku ijmaacsan yihiin arrinkani waa mid baaila fa ina allaha ilaahay qad wasica wuu ballaadhay kursiyuhu kursigiisu asamaawaati samooyinkuu ka ballaadhiya walarda dhulka cir iyo dhulba kursigiisaa ka ballaadhan ilaahay jala wacala wa huwa ilaahay yumsiku samaawaati samooyinka isaga ayaa ka haya iyo walarda dhulkaba an tazuulaa inay zuulaan isagaa ilaahay ka haya jala wacala wa yumsiku samaaa samadana wuxuu ka hayaa an taqaac cala ardi dhulka inay kusoo dhacdo ilaa biidnihi isagoo ogolaada mooyaane waa sidii qur-aanku sheegaya wa min aayaatihi aayaadka ilaahayna waxaa ka mid a an taquuma samaau samadu inay ku taagantihiy walardu dhulkuwa biamri amarkiisa cirkan iyo dhulkan iskama taagna amarka ilahay bay ku taaganyihin amarkaasina waa amarkiisa kowniga ah iyo kahee sharciga labadaba soo ma aragtaan labadaba way ku taagan yihiin marka cirkan iyo dhulkanba ilaahay jala wacala amarkiisay ku taagan yihin isagaa ilaahay haya cirkan halkan a aragteen ma fahantay amarkiisuu ku taagan yihi see loo odhan karaa kii ilaahay wahayey isaguu abuuray baa sida ama uu ku dhex jira see loo odhan karaa kursiga ilaahay marka loo eego cirkan iyo dhulkan inagaynala weyni wax aad u yar yar bay noqonayaan kursigaana marka carshiga loo sii eego wax aad iyo aad u yar buu noqonaya marka ilaahay loo eegana waxaa dhici karta inay waxba yahay noqdaan marka makhluuqaadka noocaasabaa ilaahay sida ama uu ku dhex jiraa lama odhan karo waxa odhan kara un qofaan ilaahay saani u garanahayn oo ilaahay jala wacalaa cadamadiisa iyo kibriyaagiisa jaahilka ah ayuunba arrinka noocaasa odhan kara subxaanahu watacaala camaa yaquuluuna culuwan kabiira halkaa bal hadda aynu dayno subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online